Recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha ninetysix golaha codka shacabka soomaaliyeed waxaa marti noogu yahay santida cabdikariim ow cays oo kamid ah siyaasiyiinta soomaalida ee had iyo jeer golaha nineteen sixty mujtamaca soomaaliyeed uga baahiya arrimaha kusoo kordha soomaaliya falanqayntooda kana oga tusaaleeya mujtamaca soomaaliyeed wixii wanaaga iyo wixii xumaanka sheegidaba labadaba marka loo eego weliba dhinaca arrimaha siyaasadda hortaaga waxaa qaadi doona haddii ilaahay yidhaahdo wabsadada ay golaha nineteen wada sixty wada shaqeeyaan sida golaha nineteen sixty dot com sadal news iyo weliba bulandis dot com buland observer fafahantiisu oo adoontan aada u ballaaran baa ka qayb qaadan doona haddii ilaahay yidhaahdo magacaygu waa maxay xasan waa dhagood iyo golaha nineteen sixty kusoo dhawow danjire adoo mahadsan waa danjire cabdikariim awcali
waa dhawaa dhagood waa mahadsan tahay waaya wuxuu yahay inuu socdaal ku yimi dalka soomaaliya reer wasaaraha dalka etoobiya maalin dhaweyd heshiisyo badanna lagu galay dalka soomaaliya gudihiisa waxaan ognahay dowladda maanta heshiiska la gashay ee madaxweyne farmaajo hogaamiya waktigii tartanka doorashada ay ku jirtay farmaajo laftiisu ku jirayna iyo gudubkii la shaqaynayay mujtamaca soomaaliya waxay aaminsanaayeen in faragelin shisheeye dalka soomaaliya lagu hayo taasoo gaarsiisay in soomaaliya ay salka dhulka kasoo qaadi kari weyde iyagoo weliba dalalka jaarka faragelintaasi inay ka badbaadiyaan ayay ku yimaadeen kursiga waa farmaajo iyo inta la shaqeysa wax isbedela oo ka muuqda arrimaha iyaga iyo faragelinta wadamada shisheeye oo dalka soomaaliya ku hayaan qaarkoodna horeyba ugu hayeen runtan wixii soomaali ka sugaysay ma ka qabteen mise weli sideedii bay uu dalka soomaaliya u yahay meel dalalka caalamku ay ku noolamaan
bismi illaahi raxmaan raxiim dhagood waa mahadsanta adiga iyo dadka dhegaysanaya golaha nineteen sixty waxaan rabaa inaan marka hore ilaa ciid wanaagsan ciid mubaarak ilahay waxaan ka rajeeyaa ummadda soomaaliya inuu ka saaro culayska siyaasadeed iyo dhaqaale ee haysta iyo military inuu ilaahay ka saaro in yar cunka kor igu qaadqaada
aa in ilaahay waxaan ciid wanaagsan baan lehay dalka ku dhegaysanaya gabi ahaanba dacwada adduunka a dhegaysan ka dhegaysanaya barnaamijkan waxaan marka rabaa inaan idhaa ciid mubaarak ilaahay waxaan ka baryahayaa in ummadda soomaaliya ka saaro dhibaatada siyaasadeed iyo midda military iyo midda dhaqaale ku habsatay intaa kadib haddaan ka jawaabo su-aashaadii marka waxaan odhan karaa waa maya ayadaa la soo koobay waxaan anigu qabaa inay ka dartay sidii hore ahaan jirtay in soomaaliya awalba waa gawracnayd waa qallayd waxay u qallayd etoobiya iyo cadowga soomaaliyeed haddana waaba dee waktigeedii baa la jiitay sida muuqata marka ma qaba wax isbedela inay dhaceen waxaan qabaa waxa dadka ay u sheegeen nimankii tartamayay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi iyo raggii kale weliba isaga wuxuu ku doodaya wadaniyadda ku doodaya inay tahay wax aan waxba ka jirin oo been ah sababtoo ah ficilada dhacahaya ilaa maalinkii u yimaadaan sanad iyo xoogaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la bahdilahayaa oo bahdi lagu subinayaa jiritaanka iyo sharafta iyo qarannimada iyo xorriyadda ummadda soomaaliyeed sida aageed waxaan u arkaa farmaajo inuu runtii markaan runta ka sheegno inuu ka liito kuwii hore marka aad fiiriso sida dalka soomaaliyeed ay ugu hardamahayaan ama ha noqoto nimanka khaliijka jooga carabaha ah iyo etoobiya in dalkii soomaaliyeed soomaaliya korkeeda in lagu gorgortamahayo oo hantideedii iyo sharafteedii iyo qarannimadeedii in lagu gorgortamahayo ayaguna ay diyaar u yihiin inay saxeexaan warqad kastoo loo rigo marka ummadda soomaaliyeed waxaa u taalla talo talada u taalla waxaa weeye inay ka dhiidiyaan oo yidhaaha anagu yeeli mayna mana qaadanayno soomaaliya inay noqoto iid doorku afka qalaad waxa lagu yahay somalia is not for sale soomaaliya soomaali baa iska leh mana ogolaanayno inaan ka mid noqono noqono qayb ka mid ah dowladda etoobiya ma ma noqonayo saasan saasan oran lahaa
maradiba guud ahaan heshiiska lagu galay magaalada muqdisho iyo booqashada ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya aa ka bilaaba hadda booqashada waxaan ognahay waa booqashadii ugu horreysay uu ku yimi hogaanka ugu sarreeya dalka etoobiya dalka soomaaliya iyadoo aan u imanin shir gaar ah sida muxuu ahaaye ursimidi africa forki sida muxuu ahaaye shirki igad imaqaada muqdisho iyo casiiradii muxuu ahaaye lagu cadabasaanayo farmaajo oo kale balse socdaalkani mid ka duwan buu ahaa qaabka socdaalkani iyo ujeedada laga lahaa iyo qaabku u dhacay soo arkaado
wallahi waxaan u arkaa qaabka ugu dhacay inay tahay si aada u foolxun oo khilaafsan orfiga diblomaasiga ah nidaamka adduunka markuu madaxweyne prime minister meel imaanayo saddex hadaa jiro loo maro saddex dhabood oo loo maro waa mid ah caasimaad qaran oo la yidhaaho state visit oo ugu yaraan saddex maalmood ah oo u baahan in laga shaqeeyo bilo midda kalena waxaa la yidhaahaa working visit ama safar shaqo oo isagoon aan ka yaraan karin laba maalmood iyo mid ah safar shaksi ah ama private visit waxaa la yidhaaho sida muuqata ninkaana wuxuu u yimid private visit sababtoo ah markuu yimid taariikhda adduunka intii diblomaasiyadu jirtay lama arag nin madaxweyne ah oo nin prime minister soo dhaweey waxay did ku tahay curfiga diblomaasiga iyo habka habo dhaqanka wanaagsan ee diblomaasiyadda nin head of state ah oo dal madaxweyne ka ah sinaba meel looguma taago inuu prime minister nin ah ka hortago laakiin waxaad moodaa inuu airport kusii ordaayo madaxweynuhu uu si u qanciyo ninka imaanayo marka aad bay arrintaasu dabantaabyo ugu tahay sharafta iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed soomaaliya ma aha transition dal ay etoobiya hayso soomaaliya ma aha dal xora wey oo lixdan sano ku dhawaan xor ahaa bisha soo socota waxay noqonaysaa konton iyo sideed sano marka waxaa aad nasiib darro u ah in ninkii madaxweynaha dalka uu ahaa saa ugu dhaqmo marka waxaan u arkaa socdaalkiisa inuu dabandaabyo ku ahaa jiritaanka iyo qarannimada soomaaliyeed uuna tilmaamahay bahdil in lagu suubiyey dowladda soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed iyo sharafta soomaaliyeed baan anugu haysaa sababtoo ah nin madax prime minister markuu imaanayo waa inuu soo dhaweeyaa prime ministerka ama wasiirka koowaad waxaa la yidhaha soomaaliya lagu yidhaha inuu soo dhawaayo wey ma aha madaxweynihii dalka inuu soo ordoo soo habhableeyo dad jubbada isku soo raro asaguna muxuu qabay dhar safaari ah iyo kaba goomo ah taa macnaheedu waxaa weeye war waxba ma diida nin gobolkiisa goboladiisa mid kamida nin tagadaan ahay yaa anigu xusirtay markii aan fiiriyey marka arrintaasu waxay ku tahay gabagaabyo sharafta soomaaliya markii taa laga dego qodobada aan ku la sheegay oo arkiyey intaan ka akriyey lix iyo tobanka ah labada ugu muhiimsan waxaa weeye qodobadaa uu tababax haddaba saasna qodobadu qaarkood waa lix iyo toban qodob laakiin intooda badani waxa weeyaan iska odhaahyo mahadnaqa siyaasiyo guud oo la isticmaalo had iyo jeer marka laba wadda hiis gelayaan oo kale ama laba habeed bad gelayaan guud ahaan markaa haddaba adigu ogto qodobada la akrinay iyo weliba hadalka ka soo baxay ra-iisul wasaareha markaasi waxa u erso ma m ma u muuqdaan heshiis ay galeen laba dawladood oo siman mise waxay u muuqdaan dawlad dawlad kale ujedjedgaraynaysa iyada oo heshiiska oo dhan uu yahay mid naceeda xiga dawlada tushinaysay markay markay umuuqdaan markay u muuqdaan heshida qaarkood wax soomaaliya u daraynaya
wallahi marka jawaabta hore waxaa weeye soomaaliya wax u danaynaya meesha ma dhicin waxay u muuq waxay tahay oo ma muuqatee waxay tahay prime ministerka etoobiya wuxuu ka soo degay magaalada muqdisho wuxuu siiyey amaawiir sababtoo ah war heshiis marka la galayo laba dawlad ay kala saxiixanayaan waa in laga shaqeeyaa bilo oo lala fagura oo loo diraa dad khubara ah oo expert ah oo waxa laga hadlaya waa soo la fagura wey laakiin aniga waxaan u arkaa aragtidayda aniga shaksiga ah waxaa weeye wuxuu bixinhayay tilmaan amar amaawiir ayuu bixinhayay prime ministerku sida muuqata sababtoo ah qodobada markaad akriso weliba qodobada ugu muhiimsan waxaa weeye war adduunka waxaa jira waxa la yidhaaho hanti qaran national asset national assetka waxaa ka mid ah aarboorada dekedaha dhulka soomaaliyeed badeeda nina ma qaadan karo nina madaxweynaha ma bixin karo heshiisna kulama geli karo dal kale waxaa aada nasiib darro ah oo wax lala yaaba oo lala rajacsan yahay waxaa weeye inuu asagu yidhaaha afar dekadood oo soomaaliya ah ayaan gashanaynaa investment war xaggee lagu arkay nin dekadiis investment waxaan private company ma aha private companyna ma gashan karo investment hantida qaranka soomaaliyeed dowladna ma gashan karo sababta berrito waa lagu qabsanaya propertyga aad investmentiga gashato wuxuu noqonayaa ninku co share co own waxay afka qalaa lagu yidhaha marka wax aan diblomaasiyadda ku jirin iyo dhaqanka dowladda iyo qarannimada iyo dhaqan dowladnimada aan ku jirin ayaa meesha laga suubiyey waxayna aflagaada ku tahay qaranka soomaaliya hadday jiraan wax dubitaatiyaal ah ama mudanayaal oo naf leh oo soomaali ah oo intaas wax yar oo dhiiga leh arrintaas inay ka dhiibiyaan way ay diidaan ninka madaxweynaha iyo prime minister kale ummadda soomaaliya waa in laga horlaqaajiyo wey sababta waxay galeen ha inaba qaran bay fubiyeen aniga aragtideeda waxaan wax la qaadan kara maa soomaaliya waxay waxaan kasoo taaganahay waxaan kasoo taagannahay ummadda soomaaliyeed in la bahadilo la gumaysto nimankaana waxay horseedeen in soomaaliya ay noqoto gigalka lixaad ee etoobiya waxaasna qof soomaaliya oo micno leh ama sharaf leh ama muslin oo wadani ah inuu waxaas ogolaada maaha marka anigu ma qabo heshiis in la galay waxaan qaba in la suubiyey u talin ama awiir in lauu bixiyo prime minister abay axmed waxa uu suubiyana diblomaasiyadda adduunka o dhan waa kasoo horjeedaa waana khalad dowladda etoobiya waa inay qarwaaqsataa soomaaliya inayna ahayn banana republic si kasta aan u dhibaataysnaano si kasta aan tafaada noo hayo ma ogolaanayno waxay dadka soomaaliya dhiigga ay u daadiyeen ilaa soo socotay axmed guray maxamed cabdullahi xasan s y l wixii soo socday intaas soomaaliya u dhimatay in wiil yar uu bixiyo oo yidhaaho waxaarta ka yahay arrintaas arrin soconaysa ma aha waxaan ku boorinayaa baarlamaanka soomaaliyeed hadday naf leeyihiin oo soomaaliya yihiin inay arrintaa ka dhiibiyaan bidaan
waxaa jira qodob ka mida qodobada horena dalka dadka soomaaliya waxay aada uga cabanayeen u arkayeen etoobiya inay soomaaliya dhowr dowlado kala googo-aan u haysato iyada qodobkaasi wuxuu sheegayaa in la furo oo dowladuhu ka furtaan gobolada iyo magaalooyinka kala duwan ee labada dal qunsuliyado iyo xafiisyo dib la maasgeedeen hore hargeysa waxaa uga furnaa xafiis marna safaarad lagu magacaabo marna qunsuliyad lagu magacaabo waxaan ognahay puntland uu ka furan yahay oo macaa labadaba ee military attach xataa joogo oo qaabkii safaaradda bana ushaqeeyaan iyo qeybaha kale safaaradda oo dhan laga helo haddana waxaad moodaa in kuwo kale lasii ogolaado gobolo fara badan loo ogolaaday soomaalina waxaan ognahay inaanay safaaradaha ay furatay aanay awood ulen dhaqaalada ku bixiso sabadaa etoobiya oo ay qunsuliyad fara badan ka furato taasi ma kuu sheegaysa in dalka soomaaliya loo ogolaaday etoobiya in ay iyadu gobol kasta gooni u isticmaasho oo maamul gooniya iyo tirdoon iyadu ay leedahay uga soo taliyaanba oo aad moodo inay laga tanaasulay xaruntii weyneyd iyo tii federaalka ee muqdisho iyo safaaradii guudba si arrintaas kula muuqataado
wallaahi dhagodow markaan runta ka sheegno hadalka in la laalaabo oo la laleeyo ma aha soomaaliya waa la haystaa waxay ku jirtaa gacan gumaysay waxaa sababta u ahara dembiga annaga iskale soomaaliyaad aan nahay hase ahaatee ummadda soomaaliyeed ayadoo si qabiil ah oo nasigara qabiil loo dooranayo ayaa four point five la suubiyey waxa loo suubiyey waxaa waye soomaaliya in loo qaybiyo kooxo qabiil ku dhisan kadibna qolo walba ay soo tagto adisababa sheekadu horta socotaa taas weeye waxa soomaaliya oo ka dhiidhiyana waa la waayey dadka naga dibadda joogana dembiga waxaan ku leenahay anigu waxaan u arkaa xurfiga diblomaasiga ah iyo habdhaqanka diblomaasiyadda adduunka meel ay uga jirta lama arko dowlad aan awood u lahayn inay safaaraddeeda maintain garayso in inta qolo kale u timaado ay tiraa waxaan furanahay lix ama toddoba qunsuliyood macnaheedu waxaa weeye war anaa ay hoos timaadaa wey ma wax kale ma ah waxaa weye ujeedadu waa waxaan ka mid nahay gobol ka tirsan dowladda etoobiya dhaqanka socda waxaasna in la yeela ma aha dadkaan jooga meelaha gobolada ana waxaa weye waxaa ma xukumaan shacbiga soomaaliya waa waa baadi waa la lusan yahay dalkii waa la lumiyey soomaaliya waa baadi waa meel banaan wax dowlado aniga markaan runta ka hadlo saan anigu u fikray aan ka hadlana iima muuqato sabab waajibaadka ugu horreeya dowladdu waa in la daafacaa qarannimada iyo jiritaanka qarannimada soomaaliyeed laakiin niman baamushar ah oo doonaya soomaaliya inay gataan to the highest bidder yaad moodaa meesha inay ka muuqdaan marka anigoo ma arko qunsuliyadaha la furay inay sax yihiin waa khalad waa dabandaabay ku tahay qarannimada soomaaliyeed dabandaabay ku tahay habdhaqanka diblomaasiyadda adduunka sharciga international lawga iyo dabandaabay ku tahay haddee dal banaan in walba waa imaanaya wuxuu rabbi ku subinaya marka inaan ku daalla ma aha xuquuq waxaa waajibaadka na saara qof kastoo soomaaliya saara waxaa weeye inaan idhaa annagu waxaan yeeli mayno ma ogolaanayno soomaaliya in la hoosgayo etoobiya ma ogolaanayno
ra-iisul wasaaraha Ethiopia ra-iisul wasaaraha Ethiopia markuu ku noqday dalkiisa isla markiiba TV-gooda ayuu ka hadlay tijaabada ka qabtay taasoo uu sheegay in uu dowladda Soomaaliya kala hadlay in la mideeyo labada dal oo sudaa ay noqdaan federal oo kale noqdaan arrintaasi maxay Soomaaliya ugu fadhidaa
war waxaas wax lagu hadla maaha soomaaliya etoobiya waxaa nooga maqan dal iyo dad soomaaliyeed khayraadka etoobiya maanta ay ku xisaabtamayso afartanka sano soo socota waa bansiinka ku jira iyo gaaska ku jira soomaali galbeed ama ogade ayay ku xisaabtamaysaa kii yay xaqdarro ku haysataa oo dulmi ku haysataa taariikhda markii dib loogu nineteen fifty four wax fog ma ah iyo nineteen forty eight baa rajaal iyo hawl la beray ma soomaaliya marka waxay ku darsanaysaa soomaaliyana waxa ay ka hadlayaan wiilashan jooga xamar horta waa waxaas weeye in soomaaliya mudidin laga dhigo la siiyo etoobiya la rabaa marka waxaas wax lagu hadla maaha soomaaliya awood ay heshiis ku gasho oo dowladnimo ma laha soomaaliya waa burburtay waa la kala qaybiyey ummadda soomaaliya waa la isku diray qabaayl bay u kala fadhiyaan inta laga hadlayaa war soomaali seen isugu unugnaa oo dib isugu tallaa yaa waxaa laga hadlaya heshiis marka war heshiiska la geli karaa muxuu yihi heshiis marka la gelaayo diblomaasiyadda ama waxaa weeye dad ikulaha heshiiska ah oo isku awooda soomaaliya waad arkaysaa si loo si si etoobiya ay u gelayso soomaaliya sida amisom ay u gelayso waa arkaysaa soomaaliya sida un u gelayo waad arkaysaa magaalooyinkeeda iyo military training centerkii sida calan oo kale ayaa waxaa fadhiya dad ajnabi ah madaxweynaha soomaaliyeed ma geli kara ninka lagu sheegayo marka maxaa been iyo hohaa iyo wanaahow yaan isugu sheegaynaa war waa lunsanahay ummadda soomaaliya waa luntay qaranka soomaaliya waa lumay yaa soomaaliya in la yidhaahdo qabiil dana wax u tari maayo colaada annagu aan isu qabna haddaan soomaali nahay ayaa waxaa moodaa inaad naga indhasaabayso sida naloo galahayo iyo gudnimadana iyo bahdilka qaranka soomaaliya lagu hayo marka waxa uu sheegaya brabeyson for all due respect waxaa weeye de waa anugu saan yeeli lahaa hadda etoobiya sida aad maanta soomaaliya tahay ay tahay saan ugu jeli lahaa buu iyo nagu loo galahaya waxaas wax lagu hadla maaha waana hadal caruureed waxaas wax mid wax kala garanaya ku hadla maaha wuu naga arkay isheen isheenii buu arkay inaan saa u liidan inuu la yidhahdo soomaaliya etoobiya isku daraynaa war horaad u haysata dal soomaaliya iyo dad soomaaliya shacbi soomaaliya ya ya ya yay intaasu saxardaro ku haysata inuu yidhahdo maanta xabarna iyo kismaayo iyo berbere iyo ha lagu daro bari iyo iyo maaragtay muqdisho iyo ha lagu daro maaragtay macnaheeda waxaa weeye yiiraan wax kale ma aha wuu naga arkay ibnahanagu ka arkay inaan miidano marka waxay soomaaliya taagan tahay farxad bay ugu adkayd maalinkii aan xorriyadda raadinayna nineteen sixty four maantaan ka liidanaa almeera maalinkaan rijaan lahay shaki iigama jiro ummadda soomaaliya haddii ay saacdo inaan iska celin karno yaydan weerarka nagu ah iyo cabiilka u shaqeeya dadka jawaasiista etoobiya u shaqeeya ee magaca soomaaliyeed wata beenta ah ee u shaqeeya danaha dadka ajnabiga ah inaan iska celino meel walbana ka hadalno arrintan inaan marnaba ogolaano maaha anugu intaas
waxaa jirta dhowaan in dhowaan waxaa jirta in si lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo taasi oo lagaga hadlay doorashada two thousand twenty dhaxal qof iyo hal cod waxaan ognahay in dawladdu in badan ku baaqday dhulka ayaanu xoreynayna oo aan shacabka xoreynayna see doorasha ku hirgelaysaa waxaan ognahay dowladda farmaajo intay joogtay inay hal tuulo xoreynin tuuladaba laga qabsaday maaha
waa su-aal aada u fasaxan wey horta haddaan ku noolaano khuraafaad iyo waxaan jirin iyo iyo social media iyo bani waxba dalkan waa la haystaa waa haddaan la adrees garaynin aan la taabanin aan la dabagelin dhibaatada ummadda soomaaliyeed islaynta islaysay iyo dagaalka sukayo dhe haddaan la adrees garayn wax kaloo la qaban kara male madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed cabdullahi maxamed cabdullahi farmaajo ma gaari karo fifteen may ma gaari karo allaahida ma gaari karo baarlamaankii hore war inaan baarlamaanka hore gaari karin iska daa inuu gaaro baalkii madiine iyo baalkii aan gaari karin oo socon karin in baabuur asila lagu wada mooyaane sidee twenty twenty ama ugu dhigaya alaasha dadka soomaaliyeed waxaa la caayahaya garashadooda waxaa la caayahaya caqligooda waxaa weeye war wax waddankan waa la haystaa wuxuu u baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay kacdo ay tiraa annagu waxaan yeeli mayno wax baarlamaan ah dad micno leh oo soomaali ah oo waddani ah oo muslim ah hadday jiraan oo wax haba yaraata dhiiga leh waxaa la subiyey socdaalkii abba axmed uu ku yimid ee waxaa la subiyey hadday ka dhiidhii waayaan haddee waa dadkii micnaa socdaan anigu ma haystaa laguma tilmaami karo inay wadani yihiin marka election baan dhigaynaa waa khuraasaan waa waxaan san lahay waa ben waa huhaa waxa la rabaa in ummadda soomaaliya lagu saxiyo wey soomaaliya qabiil bay u kala fadhidaa waxay isku haysata mataqaan dad isku diina isku afa wada dhashay oo iswada dhalay yaa waxaa dictation siinaya wiil olama ah war su-aasha soomaali inaan weydiiye aan rabo waxaa weye war ninka olamadaa wuxuu ka diiday tigre inuu ka ogolaado hadduu diiday guulaysiga tigree anoo soomaaliya seen u yeelay inuu guulaysaanay haweenay soomaalida la aqoon jira soomaalida sharafta lahayd meel haweenay soomaalida qabka lahayd oo dalkooda biriga xageeda ka baxay way su-aasha abay axmed hadduu diiday oo mudaharaad ka subiyo gacmaha isa saarto yidhi ma ogoli tigree inay guulaysato ay xukunto see anoo soomaaliya oo qaran ah oo xalan leh seedaan u yeelaa mise inuu tilmaa amar isiiyo oo amarkiisa ful haweenay soomaalida war waddankan waxaa qabsaday dad jawaasiis ah dad etoobiya u shaqeeya dad carab u shaqeeya oo agency ah ayaa qabsaday dalkan oo bacmushir ah ummadda soomaaliyeed waa inay ka dhigida arrintaan anigu taladeeda waa taas inta nafta ugu joogtana taasaan aaminsanahay wax kastoo ka yara yeeli maayo dad badan oo soomaaliya waan ogahay inay lamid yihiin waxaan u baahanay inaan is ogonaashanayno u dacwono un-ka u dacwono dowladda maraykanka aan idhaaho waxaan yeeli mayno aan is abaabulno dowladaha etoobiya aan u sheegno etoobiya inaanan heli karin aynan soomaali ka heli karin inaan noqono qabaan ama qayb ka mid ah dowladda etoobiya waxaas inaan la yeelin ay ogaadaan marka election baa la dhigahayaayo waxaasiaa dowlad baa la dhitahayaayo security baan ka hadlaynaayo waxay isu sheegaan baa dhama shirkay ku dhigeen wax qalana malaha been bay isu sheegeen waa been wax aan san lahayn wadaad waxaa loo kala ordaya nin walba inuu etoobiya hoos ka luqo marka dad saas ah oo qoryo laisugu dhiibayo oo ismaynahaya oo aan dantooda garanay ayaa dalka ka jira dadkaasuna maaha dad soomaali danteenahay waxaan u baahan nahay inaan hurdada ka saarno daan soomaalinahay aan idhaahdo yeelima dalkana weliba dibadda jooga oo awoodda leh oo lacagta haysta oo muwaadiniinta ameerikaanka iyo yurubiyaanka iyo baalkii ah waa waxa dadka galay waa annaga maa kuwa cabar jooga maa kuwa hargeysa jooga maa kuwa jooga gobolada kale waxa dadka galay waa annaga waxaa laga rabaa inaan ka saarugaanilay waxaan yeelima aniga saasaan dhagooda ugu arkaa marka electionkan iyo hadda su-aashaad weydiisay waa waxaan meeshaba oolin war jiritaankii qaranimadii soomaaliyeed yaa qar ka saaray mudi afkeed baan saarannahay waa qalannahay ummadda soomaaliya miis baan u saarannahay etoobiya miis baan u saarannahay kenya miis baan u saarannahay dalalka ajnabida oo kale haddaanan adigu wax istarinna midna wax isku tarin maayo etoobiya meesha aan ku jirno waxay noo raadinaysay shan boqol oo sano sheekadaan walaalanahan walaalowna waa wax hadal carfeed heshiis baan la dhiganay waxbaan fidinay lix iyo toban qodob baan dhigay war maxaa dhigan kartaa qodob inflation waa amar baa lagu siinaya mid la amrahayo safaaraddii etoobiya ay ku hor taallo embassiga uu ku horyaalo madaxtooyada dhexdeeda oo wiil soomaaliya inta lasoo dira leeya fakiir baa u tahay marna arrimoorka diyaaradda ku ogday marna kasoo degahay waxaasa ku jirta waxaan ku jirnaa prime ministerka soomaaliya afar iyo labaatan ka etoobiyaanka safiirkooda lacagtii lagu samaynayo ma dowladda waxaas ma dowladda ku tilmaami kartaa werar soomaalinimada werar sharafta marka yani waxba ku rafan hadalka nuxurku waxaa weeye soomaaliya yaa soomaaliya anu saasaa qaba
waxaa jirta goboleedada qaarkood inay isla maantaba ku dhawaaqeen sidaa hirshabeelle madaxweynaheeda inay aada ugu faraxsan yihiin heshiiska dhex maray labada dal kuwa kale maxaa ku boorin lahayd ee iyaga laftigooda goboleedada ee rurashada ka qabno bal hadda in iyo hadlaa dhawaan ayna odhan lahay waxaan oran lahaa haddaad soomaali tihiin ood muslim tihiin oo sharaf leedihiin waxa dowladda dhexe maajo iyo khayre waxay subiyaan ha subinina mas-uuliyad baa idinka saaran shacbiga soomaaliyeed waxaana waa taariikh taariikhda ayaa is qoraysa waxaa weeye ha subinina etoobiya soomaaliya ma yeelan karto waxaanuna ma socon heshiis kale heshiis kastoy galaan oo beenaana waa laga daba tegi heshiiskaas jiri mahayo salna ma laha marka loo eego adduunka under international law marka loo eego rasuulka addu- sharciga adduunka marka loo eego kan africa waa khayru sharci buu waxa la sheeganahay dowlad xor ah in dowlad kaloo xora ay liqdo in nala liqo oo noqono qayb ka mid a dowladda etoobiya weeye waxaa ninkii waxaa ku hadaaqay uu yidhi isagoo mas-uulka ah shacbi soomaaliyeed waa ku faraxsanahayna wuxuu yahay buu tilmaamay marka eh, eh, waa laysku baran waxaan waxaan kula talinayaa kuwa aan weli waxaas ku hadaaqin oon oranin inay ka waantoodaan soomaalinimadaa ka weyn qarannimadaa ka weyn hubiyaasha iyo sandareertada la siinayo wax macno ay yeelanaysaa walaalku Eh, qofka soomaaliga ah waa inuu fiiriyaa mustaqbalka ummadda soomaaliya carruurta dhalanaysa kuwa dhalan doona sharafta qarannimada iyo diinta islaamka inuu fiiriyo marka hadday dee dhabaha ninkaad sheegayso ay mareen caqligiisu ka hadlay ninkaas Eh, marka anigu waxaan qabaa inay ka waantoodaan aynan marnaba waxaa suginin waxaan kula talinaya dowladda kolley kala baqli maayaan waxaan kula waxaas inay ka noqdaan inayna ka ogolaana etoobiya in ay afar dekadood oo soomaali ah inay gacanta ku dhigaan war etoobiya malaha dad waxay dhisatay waxa afka qalaa lagu yidhaha blue navy blue navy war war war maraakiibta maxay u gadanaysaa wey waxa maraakiibta loo gadanayo waa dhulka nayi waxaa loo gadanayo waa xeebihii soomaaliya aweeda soomaaliya weerarka soomaaliya xaggee dadka soomaaliya xaggee aaday ya xaggee lagu arkay dal aan land locker waxa afka qalaa lagu yidhaha ama aan lahayn deked iyo bad oo oo maraakiib intaasu bilyan gelinaya oo weliba prime minister ku faanayo intuu baarlamaanka hor istaago yidhaaha annagu waa leenahay wa- maanan nagama burburin navy dowladaha naga marka xooggaa markay jireen ma waxaas etoobiya ku halaaqaysa waxaas ku dhaqmi jiray qarannimadeena annaga iska burburinay maantana waxaan taagannahay inaan hoos oranno eh, eh, wiila la yidhaha odroma ah ama tigre ah waxba magacaya oroma iyo tigre la dhihi abxaar waa abxaar sida- saas u fog nuxurkaas weeye dal iyo dad soomaaliyeed baa ku maqan oo loo baahaya in laga xoreeyo bal iska daaya waxay rabaan inay qaataan kii xorta ah anuu intaasan odan laha
ayaa aad iyo aad u mahadsan yahay jamshida cabdikariin oo cali wacaawa golaha naantiin sidisii marti noogu ahaa taasi oo codkiisa qaadi doonaa wasaydhada golaha wada shaqaynta leeyihiin sida golaha naantiin sidisii baadkamsaadaaniyus buntlandis iyo buntland observer iyo weliba wasaydhada kaleeto iyaga lafahantooda hadii shirka sii qaata wasaydhada magacay waa dhagood intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaah yidhaahdo way